haddii aynu eegno caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho maanta waxaa ku geeriyooday sheekh maxamed yuusuf xeefow oo ahaa guddoomiyihii guddiga fulinta ururka ehlusunna waljamaaca xeefow ayaa sida eheladiisu ay xaqiijiyeen waxa uu u dhintay xanuun si deg dega ugu soo booday wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu tacsi u diray shacabka qoyska iyo eheladii uu ka baxay marxuumka daa-uud awees ayaa khadka taleefoonka ee muqdisho kula xiriiray wasiirka oo jooga halkaasi ugu horreyntiina waxaa waraysigooda u dhacay sida tan inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun sheekh maxamed yuusuf xeefo oo ahaa guddoomiyihii ahlusunna waljamaaca ayaa ku geeriyooday saacad ama saacado ka hor magaalada muqdisho kadib markii xanuun uu qabay oo ahaa sukarowga uu kusoo booday kadibna magaalada muqdisho lagu keenay duulimaad deg deg ah allaha u naxariista sheekha runtii aad baa la isugu dayey dad badan oo maaragtay jecel sheekha ay dowladda soomaaliya kamid tahay in la badbaadiyo laakiin khatarkii ilaahay ayaa maaragtay suuro gelin waayey marka waxaan taasi u dareynaa dhammaan qaraabadii iyo qoyska sheekha uu ku geeriyooday ahlusunna waljamaaca meel kastay joogto iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed sheekh maxamed yuusuf xeefka oo kamid ahaa dadka runtii aad iyo aad tirirka ugu ah xasiloonida iyo nabadda dalka iyo iska caabinta iyo maaragtay la dagaalanka nimanka nabad iyo nabadguudka ah intala tiir u ahaa runtii aad iyo aadan uga naxnay geeridiisa waana u tacsiyanaynaa waxaana rajaynaynaa kaalinkii weynaa oo sheekha ku jiray in la heli doono cid daboosha oo maaragtay owdo in la heli doono u rajaynaynaa insha allahu tacaala sheikhu xanuunkani ma xanuun hore u hayaa mise waa xanuun deg deg ugu soo booda oo oo sababay geeridiisa haatan sida eheladii sheekh oo sheegeen sheekha ga kaadimacaanka ama sukarowga wuu qabay laakiin xalay ayuu si degdeg maaragtay loo qabtay kadibna koomo ayuu galay kadibna halkan baa diyaarad lagu keenay balsi in ay suurtagal u noqoto in badbaadiyo xataa qorshayaal waxaan wadnay xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan sidii si deg deg ah ee halkan ka caafimaad fiican loogu diri lahaa diyaaradan xataa u daarnay laakiin qadarki ilaahay baa waxaasoo dhan kasoo kasoo hormaray marxuumku waxaan ognahay inuu ka qayb galay shirarkii dib heshisiinta soomaalida shirarkii looga hadlay arrimaha soomaaliya london iyo shirar kaleba haatan oo dowladdan cusub ay dhalatay xiriirkiinu ilaa heerkee ayuu gaarsiisnaa mar kastaba xiriirkana waa xiriir aada iyo aada u wanaagsan ayuu ahaa muddo hadda aan fogeyn wafdi oo hogaaminayo iyo magaalada muqdisho lagu yimi wadahadal aada iyo aada u dheero ilaa ilaa madaxweyneha ayaan wada galnay wadahadalkiina runtii isfahan iyo maaragtay midkii aada u badan baa kasoo baxay waxaa kasoo baxay in deegaanada ay gacanta ku hayaan ahlusunna waljamaaca ay noqdaan deegaano raacsan oo hoos yimaada maamulka dowladda iyo xukuumadda ciidamada ahlusunna waljamaacana ay noqdaan ciidamo dowladda hoos yimaada marka runtii xiriirkanaga iyo wadashaqeyntanaga aada iyo aad bay u xooganeyd haddana waxaan rajeynayaa dadka maaragtay sheekha maamulkiisa madaxda u ahaa ka tirsan iyo dadka bedeli doonaba meeshii xiriirka uu marayay iyo wadashaqeynta uu marayay inay kasii wanaagsanaato ayaan aada iyo aad u rajeynaya insha allahu tacaala ugu dambeyntii dowladdu gacan ma ka geysanaysaa amaba ma ku lagu yeelanaysaa aaska marxuumka ha ma waa qasab qasab waaye nin odayo weyn oo mas-uul ah oo mas-uul maaragtay wamadeeda ayuu ahaa dowlad ahaan iyo xukuumad ahaan ba waana tacsiyanaynaa waana ka qayb qaadanaynaa aaskiisa meel kasta iyo xilli kastay noqotaba wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa cabdikariin xuseen guuleed oo khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayey wariyahayaga daa'ud awees